wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga iyo hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha jubbaland ayaa diwadejin u sameeyey qoysas barakacyaal ah oo loo dhisay guryo xal waara oo gaaraya guri munaasabadan ay mas-uuliyiinta xariga kaga jireen guryahan xalka waara ayaa waxaa maanta diwadejintii ugu horreysay lagu bilaabay toddobaatan qoys oo barakacyaal danyar ah guryahan ayaa waxaa laga hirgeliyey deegaanka istanbuul ee waqooyiga kismaayo iyadoo ay munaasabada xarigjarka goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin kala duwan oo jubbaland iyo hay-adaha caalamiga ka socday qaar ka mid a dadka guryaha lagu wareejiyey ayaa ugu horreyn ka mahad celiyey dibudejinta loo sameeyey aniga oo magacaygu yahay khaliif maxmed aadan waxaan salaamayaa dowladeenna hay-adaheenni habeen hore waxaan baryay buusha xalayna waxaan guday guri dugaal ma haddaas ilaahay iyo dowladeenna iyo waxaan u sheeganayna waxaan rajaynaynaa sidaan iyo kasii fiican iyo kasii fiican in ilaahay noo yeelo waa hadmi meeshaan ku salaamayaa dadweynaha meeshaan ila taagan akhyaartaydii alxamdulilah rabbilcaalamiin farxaddaydii lama soo koobi karo maanti buushaan ku jiraan jiri kuleelkii ay dilaay maanta xabadaa la i keene jubbaland juu alxamdulilah rabbilcaalamiin haayadeydii iyo macal shaqaalaheed iyo macal dadkaydii dhan soomaali weyne dhan waa idin salaamayaa
dhanka kale gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha jubbaland mudane cali aadan cali ayaa faahfaahin ka bixiyey guryahan lagu wareejiyey dadka barakacyaasha waxaan maanta meeshaan u joognaa dhulkan in badan dadkeenna ay u yaqiineen iyo hay-adaha samafalka dhulka xalka waara laga bilaabo maanta dhulkan waxaa loo yaqaanaa ama loo aqoonsan doonaa dhul layidhaahdo tuulo layidhaahdo ama magaalo layidhaahdo halgan magaca halgan waxaa bixiyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam saas darteed waa naga ogeysiis wixii maanta ka dambeeya waxaa sharaf weyn noo ah markaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan mar labaad xarika jarista xafladan guryaha cusub ee dadka danyartaa lagu dejinaya barakacyaasha ugu dambayntii wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga ee jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed oo xarigjarka kadib la hadlay warbaahinta ayaa dadkii lagu wareejiyey guryaha xalka waara kula dardaarmay inay ilaashadaan hantidooda waxaa maanta farxad noo ah inaan halkan isugu nimaanno annagoo markhaati ka ah guulaha laga gaaray iyo midhadhilka mid ka mid a siyaasadaha madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ay ka mid tahay dib u dejinta iyo dadka masaakiinta ee maxaa lahay danta yar ee reer jubbaland in xal waara loo helo guryo dib loo siiyo noloshoodii ay dib ugu noqdaan waxaad la socotaan siyaasadda guud ama caqabadaha waaweyn ee soomaaliya haysta maanta markii laga soo tago caqabadaha kale waxaa ka mid ah dhibaatada ay sababtay isbeddelka cimilada oo ay sababtay saboolnimo barakac burburinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhibaatooyin badan oo horseed ah saboolnimadaasoo horseedda hadda amniga waxaan ku faraxsanahay dowlad goboleedka jubbaland ama dowladda jubbaland inay horseed u tahay dowladaha dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya kuwa ugu horreeya siyaasadda laga qaatay ama laga gaaray guulaha arrimaha dib u dejinta iyo xalka waara aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan rabnaa in lagu baraaruujiyo dadku inay isku tashadaan annagana waxay noo tahay cibrad inuu adduunku isbedelo inaan isku tashanno hogaamin la imaanno hal abuurna la imaanno annagoo raacayno siyaasadda madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan rabaa fursaddan inaan si gaara uga mahad celiyo guddiga qaxootiga ee barakacayaasha uu ugu horreeyo guddoomiye cali oo runtii mas-uuliyaddan ilaahay hortiisana ku weyn bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland hortoodana ku weyn ay qaadeen dadaalka ay bixiyeen iyo galeelidda meeshan aad u quruxda badan ee dadka masaakiinta ay gacanta ku hayaan iyo mar walba siday ugu taagan yihiin difaacidda u ololaynta xuquuqda dadkaas maxalla danta yar aad iyo aadaan uga mahad celinayaa waxaanan ballanqaadaynaa inaan ku garab istaagno waajibaadkooda shaqa